الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب كراهة التداوي باللدود bal dibi baa inoo socday aan kuba jirnay markaa wuxuu yihi musan adigu dee ama tarjamee baabu karaahati tadaawiista weyn la isku daweeyo karaahadeed ila duudi walow dee xadiidka mala inoo soo socdo suurada mooyaane suuro guud lagaba qaadanahayn laduud waa ruux oo dhinac ahaan ama afkiisa wax lagaga qulaamiyo ama dhinac lagagaba shubo dee dawo iyo waxyaalo bal taas karaahadeedii bal waan yar eegi doonaa kolley malaa idlaaqaas xadiisku ma keenaya oo laduud asalka hore waxaa la yidhaha masu isagu way noo fasiri doono addawaau aladii yusabu fii axadi jaanibiyi fami lmariid macnaa ruuxan xanuunsanaya afkiisa labada dhinac mid ahaan dawada lagaga shubo ama wax kaleba inta lagu qaado fadhiya wax saas dhan xaragiyo looga mariyay laduud ku magacaabaan waxa ay yidhaahaan oo kale haddii dee wax lagu qulaaminayo inuu yahay wasad alfadmi lagu shubayo wajuur bay yidhaahaan waa qulaamintii wax lagu qulaaminayo wajuur eladuud waa adigu un afka labadiisa dhanac mid ahaan haddii ruuxa wax lagaga shubayo dawo ahaan taas baa laduud lagu magacaabaa bal haddaba taas wixii kuba yimi ayuu baabkiisi yahay xadaثnي محamed بن xاatim qال xadaثna yaحya بن سacيid عan سfyaan qال xadaثnii muسى بن abي cاaشhaةa عan cubayd الlahi بn cabdالlaahi بn cutbة عan cاaشhaةa qaaلaت أnha qaalat caaشha waxay tidhi ladadna rasuul الlahi صلى الlه عalيه وasلم ana ladadna ay waضacna fيi famihi laduuda rasuulka ilaahay afkiisii waxaan ku shubnay waa waqtiga uu aad u cuslaaday laduud oo waa dawadaa dee aynu soo tilmaanay ee axadu jaanibiy alfami ruuxa lagaga shubo taas baanayna oo macnaa adigu daway sameeyeen malaa xanuunna waxay islaaheen xanuunkaasaa rasuulka ilaahay haya rasuulka ilaahayna aada buu u cuslaayo muu qaadanba karahayn dee laakiin dee ma ahayn xaaladee garashadiisma dhantay buu hayo walow aanu haddi karin tan uuba diidayo siday noo soo socota markaa dawadii intay qaadeen bay rasuulka ilaah afkii kaga shubeen ama dhinac ahaan saas weeyaan ladadna markaa macnu waxay ay wadacna fii famihi laduuda wey waxaan dhignay afkiisii ama aan ku shubnay dawada laduud lagu magacaabay u isticmaali jireen afka uun labadiisa dhinac mid ahaan ruuxa in lagaga shubo kolba dhinaca silay mala xanuun baa jira rasuul اllahi salى الlahu alay slam fii maradi maradkiisii uu kuba wafaaday faashaara uu ishaaray alaa tarudduunii macnaa afkii kamuu hadli karahayn laakiin ishaare muufimooy garteen ayuu ishaaru yihi iga daayatan ha igu shubin oo waxna afka igaga shubaysaan iga daaya taas buu ishaaray faqulnaa waxaan nidhi karaahiyat اlmariidi lidawaa ay haadihi karaahiyat اlmariidi ruuxa xanuunsanaya nicitaankiisii lidawaayi dawada uu nacayo weeye wax kale maaha rasuulka ilaahay de arrinkan uu inoo ishaarey waa xanuunsanayaa dawadii malaa waaba tan bay leeyihiin waa caadadii ahayd ruuxa xanuunsanaya dawada inuu naco oonu isagu jeclaysan ama diido bal inuu isku qasbo mooye tii un weeye baa yidhaaheen ee kamay dhigin dee nahyi rasuulka ilaahay intuu u diiday tanay ku awireena ay ahayd inay u dirmaan ay kaba joogsadaan oonay ficilkaa aanay ku dhaqaaqin tii kamay dhigin ee noocan isanay ku awileen falama faaqa waa markii dambe rasuulka ilaahay waa markaaba waa kan lahaa ishaarayey waa miyar qabay laakiin waa markii uu hadli kare dee wixii haye malaa ay ka yar fududaatay eesoo mirsigani waa adigu markii uu noqday xaalo uu ku hadli karayo ayuu qaala yidhi rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh laa yabqaa kuma harayo ama ma baaqi noqonayo axadun axad minkum idinka idinka midi ilaa ludda in wax lagu shubo afka lagaga shubo uun mooye macnaa waa kol hadday dee diideen oo rasuulka ilaahay kii isagu la baashirayay iyo kii kale ag joogay kaba qaban waaye meeshii waay wadaagsadeen arrintiina kii mubaashirkaa kumay koobnaane macnaa ruux kastoo idinka idinka midoo markii joogay oo nahyigayga ku joogsan waayey oo ficilkana ku dhaqaaqay ama raalli kaba noqday waa iyadoo wixii uu sameeyey wax lamida waa nooc qisaaseed nooc qisaaseed weeye wixii uu sameeyo kale oo kale lagu samaynayo mid kastoo idinka idinka mida waa in afka wax lagaga shuba ama waxa igu shubay lagaga shubo afkiyo afkiisa laba dhigo kayrulcabaasi cabaasun mooye fainahu lam yashadkum cabaas markaa dambuu yimi waqtigaa idinla muu joogin oo dee rasuulku waa arkaya intii joogtay yaanu afka hagaagu gaba hadli karin ishaaradiina ishaaradii mufiimad ahayd waa lagu dhaqmayaa dee wax lagu camal falayo maxalkeeda iyo meesheeda iyo waqtigeeda haddaba cabaasu mooye intiina kaloo dhanba ficilkii ay ugu ay u samayseen waa in lagu sameeyo waa nooc mucaaqabaan yidhi waa nooc qisaaseen ama waa tacziir bade imaka tani bay noqonaysaa qisaas kale maahayo ruuxii muta muctadiga ahaa oo dee lagu edbiyo ama lagu caziro wixii uu sameeyey wax laba mid ah haddaanu waxaasi wax xaaraam ahayn hadduu marka hore ficil xaaraama ahaa dee kii oo kale laguma samayn o kale duu ficilkiisii uu sameeyey xaaraam marka horeba ahaa laakiin waa wixii kalinta ahayn oo ruuxii laguba ciqaabo ama lagu caziro wixii uu sameeyey wax laba mid ah fainahu lam yashadkum bal xadiidkan taas baa imaka baabku intanu inoogu dhan yahay laduna imika dawo gaara maaha ee dee waa kolba dawadii iyo wixii lalahaa ay u arkayeen dawo oo waxaa laakiin arinku uu yahay in ruuxa waxaa afka lagaga shubayo taas baa laduud lagu magacaabaa ama dawadu maxay noqonaysaa dee waxaa laga yaabaa inay kala dudunaato oo dee kolba xanuunka la leeyahay loo tiirinayo ee la leeyahay tani bay dawadiisii tahay bay noqonaysaaye laakiin arinku waa waxaa ruuxa isagoon ikhtiyaarkiisii ahayn isagoo ka qaadaniyo aan ahayn afkiisi inta la kala qaado laguba shubayo taas baa adigu laduud laguba magacaaba marka dee xaaladan rasuulka ilaahay xanuunkay iyagu islahaa inuu hayaana muu hayn waana kan u diiday oo markaa dee taas bay ahayd in laguba dhaqmay haddii waxaan la yidhaaho waa dariiq wax taraya ee ilaah baa subxaana watacaala manfacadaba haye caafimaadkaba haye danigii qaalibkaha waxbuu tarayaa ruuxina e haddii ficilkan laguma dhaqaaqo mala karaahataasi waxana uu dawadaa iska macquulka ama munaasibka ama xanuunkiisan loo filayo dee tiidiiba ay tahay haddii saa laguma sameeyo mala karaahayankaasa ma gaadhsino guud ahaanba ay noqoto ruuxa afka haddii uu qaadan kari waayo afkiya wax laga shubin imaka halkan eh laakiin waa xaaladiisii rasuulka ilaahi waxay moodayeen may jirin daatuljabi bay uhayseen oo taasna may ahaynba waanu u diiday way ku joogsan waayeen umuurahan weeye laakiin dee imaka halkaa baan leeyahay walow tarjamadu inoo taala karaaha guud lagama qaadanayo arrinkana inta inooguma sugana waa rasuulka ilaahi cuqubatan wamaxiina khaalafu fii ishaarati buusan u sameeyey waxaa kaloo sheekhu leeyahay xadiidka waxaa inoogu sugan alishaara almufhima inay cibaaradii caddayd la mid tahay hadalkii ay la mid noqonayso dee meelahan oo kale waa marka ruuxii dee u hadlig aanu hadiba karahayn ishaaradiisii mufhimaad ahayd oo wax lagu dhaqmayo hadalkiisii bay laba mid tahay waxaa kaloo kusugan bula tacziir mutacadi manaa muctadi baa daahirku ahay mutacadi baa i taala dee almuctadi famin ictadaa calaykum factaduu calayhi waa muctadi mutacadi baa ii dhacday una waxaan filaya un waa labada xaraf baa isweydaartay taas arrin baa jirtay intan uu sheekhu adigu uu sheegay wax ka siyaadsan uu qordobi kordhiyo wuxuu dhaha waxaa kaloo xadiidka inooguba sugan in dee ay tahay inaan ruuxii xanuunsanayay waa suu ka cabiray cuntadii iyo wixii la cabayey iyo dawadii waxba aan lagu qasbin manaa ruuxii hadduu kari la-yahay oo uu diidan yahay oo kale inaan la qasmin ruuxii mariidka ahaa oo wixii laguma qasmin halkan imika dawa inoo taale laakiin cuntadii iyo sharaabkiiya waa ku daray waxaanu deeta taa u daliishaday xadiidka aanu sheegin ciddii warisay siiqo tamriidna uu ku soo naqliyo uu yihi dee rasuulka ilaahi si laga wariye ahayd laa tukrihuu mardaakum cala aطacaami waasharaab faina allaha yugadiihim dadka idinka idinka xanuunsanaya waxa la cunaya iyo dawa lamay soconeeyo waxa la cabaya ha ku qasbina ujeedada hadduu kari la-yahay hadduu qaadi kari la-yahay bal ha ku qasbina dee ha loo ishaaro ha la siiyo laakiin ha ku qasbina ilaah baa subxaanaه watacaala dee xanuunkan bal nooc kaloo ludfi kalaa jiro ilaahay baa qoodinaya oo wax siinaya ama waraabinaya xadiidka lafdigaa fain allah yuqadiihim buu kaba cabiray horta xadiidka tirmidi iyo ibnu maaja hiya baa wariyey isaga mushaarin siiqa tamriidna oo kusoo naqliyey lafdigoodna wuxuu aha iyaga saxaabiga cuqbat bnu caamir baa warinayey lafdiguna wuxuu ahaa laa tukrihuu mardaakum calى الطacaami والsharaab walow lafdiga tirmidi malaa lafdiga sharaab lamay socon faina allaha yudcimahum wayasqiihim waa tirmidi iyo ibnu maaja iyo waxba ha ku qasbina dadkiinan xanuunsanaya cuntadii hadduu markaa qaadi kari waayo bal ha loo ishaare laakiin idinku qasab ha kaga dhigina wixii la cuniyey wixii la cabayey ilaahay baa subxaanaه watacaala qoodinaya o waraabinaya xadiidkana tirmidi wuxuu ka cabiraya inuu yahay xadiid xasan oo qariiba kaley albanina ama صaxiixu jaamic haba noqoto ama in labadaa kitaaben tilmaamayey tacliiqa uu ku leeya intaba uu xasan yeelaayo xadiid xasan oo kaba dhiga oana xadiidku ishaarayo macnaa ruuxii si luطfiyo dabacsan ha loogu bandhigo ha loo siiyo ha loogu ishaare laakiin arrintu yana xoog xoog iyo taa aanay noqonin waa xadiidku tu tilmaamayo baabu tadaawi bilcuud اlhindiya wahuwa اlkusto wuxuu u baabaysan yaha tadaawi istaweyntii la iskuba daweynayey bilcuudi alhindiyi waa geedkan cuudulhindiga la yidhaah wahuwa اlkusto wa cuud lkustina ama cuud lqustina waaba la yidhaahaa macnaha alkusto alqustuna way yidhaahaan bal haddii aan qaafta domino waa kaafiya qaafuun oo labada luqaba waa wax jira un bal bukhaari wuxuu ka dhigaa markuu xadiidkan dee warinaya isagu dee isaga taraajimta le waa taraajimtiisii inay meesha ay tahay uun dee xuruufo ama kelimaad qaaftii iyo ay isbedbedelaan un qaafka iyo kaafka oo dee wuxuu ka soo qaadaa kaafuur iyo qaafuur oo kale imaka markaa qushidad qira mala la aqriyay iyo qushidad bedelkeeda bal la aqriyey oo kale iyo oo taas oo kale qushidad iyo kushidad iyo waxyaalahaasoo madiru gabadhiga uu leeyahay kaafkii qaafka wax isbedbedela oo kol kol bay kelimadii halkii kaafka qaaf yimaada ama halkii qaafka kaaf yimaada bal taas way tana tahay markaa haddii la yidhaha alcuud ulhindina waa yidhaahaa dee cuud lqs ama qustina waa la yidhaha ama alqustina waaba la yidhaha haddaba waa kaas e istaweyntii la isku daweynayey iyo manaaficda iyo dawooyinka uu leeyahay wax kaba mida ayuu baabkiisi yahay xadaثnaa yaحya بnu yaحya التamiimiy وabubakr بn abi shaybata وcmr الnaqid وزuhayr بn xrb وbn abi cmara wlafظ lزuhayri lafdiga inoo soo socdana زuhayr بn xrbi baa leh qaala yaحya akhbaranaa وqaala الآakharuuna xadaثnaa sufyaan بn cuyaynata عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم أم qays بنت محsن kle عubayd لله بن عبد اللahi xadiidkii horena waa inoogu sugnaa عubayd للahi بن عبد اللahi بن cتبة بن مسعوud waay ninkii فqaadii madiine todobada ahayd kaba mid ah عن أmi qays بنت محsن أkti cukاشhaة بن محsن oo أmu qaystan waxay walaalo ahaayeen صaxaabigii jليilka ahaa ee cukاشhaة بن محsن rasuulka ilaahina salawaat الlahi وaسلaaم عalيه uu sheegay qolooyinkaa jannada xisaablii iyo cadaablii gelaya inuu kaba mid yahay markuu yihi bari ilaahay inuu iga mid dhigo markuu rasuulka ilaahay xadiidkooda sheegay bal saxaabigaas walaashi weeye kolley xadiidkana kitaabu dahaaraynu kusoo maray intan inta ziyaadada ee xagga dibiga ku tacalluqsan mooyaane waa intan hore qaalat waxay tidhi umu qays dakaltu waan soo galayoo bibnin lii inan aniga ii sugnaaday anoo wato sita calىa rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahi baan soo galay inankaasoo lam yakul aan cunin aلطacaama cunto waqtigu cuntada cuniyey ma gaadhin anaas ku jaqaye qaala fabaala calayhi markaasaa rasuulka ilaahi baa ka qaadoo hayayoo uu ku kaajay rasuulka ilaahi maradiisii fadacaa uu dalbay rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh bimaa-in biyo farashahu muu maydhin eh biyuu saa ugu daadiyey meeshio biyuunbuu saa uya raaciyey kaadidii waayo waa ilmo yaroon cunto cunin waana intaynu daharo kusoo maray xadiidkan iyo kuwii lamidkaa iyo xukunkiisii qaalat waxay tidhi waa ziyaado aynaan halkaa hore kusoo aragno imaka tabaabkeenuna munaasabada ah u munaasibka ah wadakaltu calayhi bibnin li say noo dambaysana waa inankaasuna inaan labaad maaha ee waa inankaa ay markaa rasuulka ilaahay maalintee kuba kaajay maradiisii kiiba iyadoo wada oo sida ayay rasuulka ilaahay usoo gashay u timi inankaasoo qad aclaqtu calayhi min alcudrati qad aclaqtu calayhi macnaa qad caalajtu weeye macnaan ka daweeye ama ka mucaalajeeyo on ka farsameeyey uun kolley min alcudrati cudro ama samboor kolley muslim nusqooyinkiisa oo dhan aclaqtu baa dhacay calayhi bukhaarina saxiixiisa riwaayaadka qaarkood san muslim dhacdaa dhacday waa macmar iyo oo dee zuhri kaba warinaya isaguba aclaqtu calayhi sufyaan ibnu cuyeyna welibana halkan xadiidka waaba in sanadkii ninkii inooguba sugnaa ama raawigii dee inka warinaya zuhri eh isaga riwaayadiisa bukhaari waxaa dhacay faaclaqtu canhu na wax kale maaha aclaqtu iyo aclaqtu waa isla mide xarafka ka dambeeya calayhi iyo canhu aya waxaana leeyahay luqada waxaa macruuf ku ah ee aclaqtu canhu ayaa macruuf kuba ah horta taasba weeye waxaana ay tahay saan kuba fasira ama uu kuba fasirayo waa caalajtu dee waxa weeyaan cudurata wey waa ama cuduradiisa ama sambuurkiisii baan adigu dee siay ku samayn jire ama xoqidan imika laba sheega laydhaha waa la xoqaatii bay kuba samayso oo mucaalajada caynkaasa ayay iclaaq odhanayeen taas bay odhanayeen haddaba idankii yaraa oo waxay tahay cuduradu imika sheekhu si inooguma fasiraya wajacun fi lxalqi yahiiju min addam waa xanuun hunguriga kuba yimaada ama haddaan si kaba siican idhaaho qurxatun takhruju fi lkharmi aladii bayna alxalqi walanfi buuri waa nabar ama taas dee soo buurnaanayo la arkay dhiig iyo waxyaalo guntan ahbo daboolkan udhaxeeya sanka iyo hunguriga bal matalan afka udhaxeeya halkaas ay iskaba kuba kulmaan ayuu kaba ayuu ku soo bax ayuu kaba imanaya ama ka muuqanaya deedna markaa waxay samayn jireen iyagoo iyaga caadadooda ahayd intay wax ay aad u soohaana ama ay u adkeeyaan mare iyo wax lamida kolkolna farahooday gelin jireen ayay meeshii dee sanima kaba dadka qaarkood ay sameeyaan ayay meeshiibay gujin jireen oo ay wax ka sii dayn jireen waa halkaas saboorkii oo gacanta dee taasna dhibbay kolkol bay nabar noqonaysay ilmihii yaraana dhibbay kuba keenaysay waa waxay samaynayeen iyagu oo bal matalan intay khirqe iyo waxyaalo qaadaan oy aada u adkeeyaan ayay sanka halkaa kaba gelinayeen oo meeshii ayay ku gujinayeen ama ay wax kaleba hadday dee wixii ay xaggan kale ay farta kaleba gaadhi karaan oo markaasay ka dhiijinayeen ama wixii bay kaba sii daynayeen taasaa deetaa waxaa dhacaysa dhiig madow baa kaba imanaya yidhaaheen oo kolkol waxay noqonaysay nabar bay noqonaysay haddaba dacniga caynkaas iyo gujinta ama qabsigaas sa laftiga inoo dambeeya daqri bay kaba cabirayeen iclaaquna waa kaas weeye iclaaqana kaasay odhanayeenoo waa mucaalajada caynkaasay iclaaqu uu ahaa ilmo yaroo dee malaa nabarkii ama kolley wixii kaba muuqdaan ayay ula timi waa inankeedaas dee waxaana way kuba samaysay cuduraduna adigu wax kalaba barhkood baa dee luqawiinta ay soo naqliyaan alahaat oo marka afka la kala qaaday hilibkan soo laalaadsamo kaasoo waxay kuba imanayaan laakiin tan kale nidhi oo waa noocan dee cudurada ama samboorka ay idhaahaan kaasba weeye taasay ka mucaalajaysay ka farsamaysay way ka xoqdaysaa iyagu iyo halka dee dadkeenuba qaar ay sameeyaan dhiig iyo wixii baa laga yaabaa sankiis iyo wixii ay lahaayeenbo ilmihiina tacdiib iyo dhib baa uguba sugan kaasaan ula soo galay markaasaa rasuulka ilaahay wuxuu yidhi faqaala calaamah tadqarna awlaadakuna bihada alcilaaqi tadqarna daqri waa ta aan idhi gujintan la gujinayo waxaan ama meeshan la xoqayo wa lagu deesaa lagu gujinayo sii dhiigan iyo waxaan ama waxaan loogama sii daayo ayay daqri odhan jireenba lafsina waa inoo dambeeyaayo imika iyadoo raawigu aclaqata khamasad uu kuba fasiraya waa gujintan waa xoqidan iyo taasunbe bal de waxyaalaha macno ahaan baan kuba fasiraynaa laftigana hadaynaan bal sidiisiiba uba fasirine daqrigu waa rafciga iyo taas baa daqriga ama dafciga wax la daafacay daqri u isticmaalayeen tadqarna waa taas oo maxaa calaamana waa calaa i shayin wey waa maxaa tadqirna awlaadakuna awlaadiinin balaadea ugu xoqaysaan oo ama ugu dee dawa ahaanba iyagu isticmaalayeen oo balatan a ugu weyn gujinaysaanba bi hada alcilaaqa cilaaqan cilaaqo waa lafdigan inaga halkan noo dhacay cayntana waa la kasrinayaa waxaana leeyihin waxa badan oy raajix yeeleen laydhaha bi hada alcilaaqi waayo aclaqtudii masderkeedii weeye aclaqtudii laakiin ciraaquna daqriga buu la mid noqonaya waa mucaalajada iyo farsamaynta caynkan ah ee ruuxii laisleeyahay ha lagu daweeyo xoqidan la xoqaya ama wax lagu gujinaya meeshii nabarka ama kuusantay taas bay adigu tahay ayuu noqonayaa in calaamana asalkeedu waa calaa iyo shayna hadan ku gashay waa hadi ha usagti oo calaa oo ma istifaamiya ay raacday weeye maada istifaamiyada haddii xarfu xuruufta jar ka midi gale alifteeda waa la gooyaa laakiin arrin baa jirto oo marka la waslinayo ee hadalka la xidhiidhinayo ha-dani ma timaado oo ha-dani way go-daayoo calaama tadqarna unbay ahaan layde sideesan baa inoo dhacday oo walow dee si macruufka ay dhahayn cinda alwasli hadan inaana iman waa ha u sagtay wax kale maahe waa tan inooguma sugan hadna waa la sagtay marka lagu joogsanayo hadalkii ayay calaama bima ay noqonaysaa lakiin haddii la waslinayo bima yarjicu اlmursaluun iyo mima khuliqa iyo mima lama odhanay haddii lagu joogsanayo mimay noqon lakiin mima khuliqa qur'aanka iyo cama imaka waa haddii lagu joogsanayo lakiin cama yatasa'aluun iyo umuuraha caynkaase markay maada istifaamiyada xarfu xuruufuljar kamayada galo aliftii baa la gooyaa way go'daa lakiin cinda alwasli haduma timaade haddii lagu joogsanayo hadu imanaysaa cinda alwasli bay imanaysaa marka tadqarna awlaada kuna bihada alcilaaqa rasuulka ilaahi wuxuu uhi isagoo dawo aan dhibta lahayn u sheegaya dawana ah calaykuna korkiina waxaa dumarow markay caruurtiina waxyaalahani ku yimaadaan bihada alcuudi alhindiya cuudkan cuudulqastiga la idhaaho ee cuudkan hindiga kaas isagu waxa weeyaan kaas laazim oo kaa ku daweeya faina fiihi sabcata ashfiyatin toddoba dawo ayaa kuba sugan oo toddoba xanuun buu dawo kaba yahay minhaa waxaa kaba mida daatuljambi xanuunkaa daatuljambi lagu magacaabo bal markaas loo isticmaalayo markay cudro noqotona waa kan rasuulka ilaahay sheegay oo yuscadu macnaa sanka ayaa lagaga shuba isagii ilmihii yaraa min alcudrati cudrada daraaddeed marka xanuunka cudradana ma sanboor kan yahay isagii oo dee bal maalan taas baa inay maaha waa waa qoryo la jejebiyo la yeer khafiifiyey oo ama zayd ah lagu shuba ama wax kale dee kolley waa la saaf yeelo ama wax lagu radiyey ayaa sankii lagaga tiixinayaa markaa meeshii way engejinaysaayo waxbay kaba taraysaa dawi u noqonaya wayuladu eg karaahatu tadaawi biladud waa ti aan lahayn waa xaaladaasoon wayuladu waana la qulaamiyaayo macnaa ruuxiba afka lagaga shubaa wey halka kan sanka lagaga shubayo markay cudro noqoto wayuladu wey waa taa aynu soo maray laduud wuxuu yahay waa lagu qulaamin ama afkii baa lagagaba shuba ruuxii mariidka ahaa geedkan min daati ljambi xanuunka daatuljambiga lagu magacaabo ama afwareen iyo waxaaba nidhaahne bal waa xanuunkaa oofta qabanaya ama dhinaca qabanaya taas baa waxa weeye isagana daway u tahay bal horta waxaan ku jirnaa dembigii ayaan kuba jirnaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh de umuurihiisan uu kaba warramay inoo sugnaadina waa taa nidhi arrinku waa waxyi maaha wax kale in qolooyin dee adibo iyo waxyaale hadday hada la yidhaahaynayo barhkood le khaasiyadii iyagu waxyaale eegaya ay yidhaahayna dee taasi waa kalaam un kuma dhisan ama rasuulka ilaahay hadalkiisa beenintii ama taasune waa wax rasuulka ilaahay noogaba sugnaaday dawana weeye waxyina weeye laakiin mid baa taalla uun shaygii dawa ahaan u garannahay eeseebaa qadarkee laga isticmaalaya seebaa loo isticmaalaya taa waxaa loola laamayaa un dadkii bal lagu kalsoonaaye muslimiinta ee waxaana macrifo u lahaa aqoon u lahaa ayaa kayfiyadii isticmaalka iyo wixii loogaba isticmaalayay waxaan garanaynaa inuu xaq yahay xanuunkan iyo dee xanuunadaasba uu dawo u leeyahay laakiin dee kayfiyadii haddaad adugu garanaysana iyo qadarkiina isticmaal haddii kalena ciddii khibrada ulahayd kaba qaado laakiin shaygu waa dawo rasuulka ilaahina bal walow qadarkii iyo waxyaalaha dee sidan aan qeyb sheegin laakiin cudurada waa sacuudku waa ti aynu soo maray waxaan ruuxa sanka lagaga shuba taas baa sacuud lagu magacaabaye dawo unah loogu shubaya sacuud laba yidhaahaa haddaba isaga bal waxaa lagu shubayaa intaas dee kollayna waa isagii oo aada loo daqiijiyey eh ma sayd baa loo raacinaya ma biyay noqon bal taas waxay la tahay dadkii khibrada lahaa iyo aqoonta lahaa halkan ayaa laga qaadanayaa dee aqoonta u lahaa tan waa kayfiyadii bal waxaas amaa daatuljambiga in kolley culimadu waxay yidhaahaan oo daatuljambi imaka ay leeyihiin sheekhu wuxuu leeyahay facilatun macruufa intaasoo kuba dhaafay waa cilo la yaqaano daatuljambi barkood ba waxay dhahan waa quruux iyo waxyaalo ruuxa kuba imanayo laakiin xagga guda ah oo dhinaca kuba imanaya tirmidi baa wuxuu isagu yidhaha xadiidka markuu qabanayo wahiya asil oo wuxuu kaba dhigaa ba xanuunkan tiibeydo kaba dhigaa lakiin culimadu waxay leeyiin tiisaasi macruuf maaha waa matigiisay kuba taallaa xadiidka markuu qabanayo asil loo yidhaahaa laakiin taasi waxay leeyihin way fog tahay intaa laguma fasiree bal waxay leeyihin waa cilo kaloo barhkoodna magaca labaad ay usoo naqliyaan waa ashawsa ayaa laba yidha ay dhahaan kolley anigu aada uma sii xadiidi karo waxyaalahan aqoon uma lihi taas laakiin taa ayuu tirmidi ku sugan matigiisa kuma sugan uu kaba dhigay asila ama xanuunkan ee waxa way intii badiya ama qaaxada iyo waxyaalaha inay tay iyagu way fogeysteen oo taa inaanay ahayne bal sheekuna waa ka yidhi waa cilo macruufa ninkii dee macrifo intaa sii dhaafsa kaba garanaya hawato waayo kol kolba wixii markaana dee waxaan aqoonteedii lahayn in habatir tilmaameen oo waxa waxaa noqoen dee ixtimaalaad badan baa meeshii imanaya muxuu yahay maadaamka cuduradii oo kale waxaan garanayn oo dhow laakiin kan waana marka ay rasuulka ilaahay dawadaa siinayeen xanuunka israa'iil mala kaasa ayay uga siinayeen rasuulka ilaahiyna waxaase kumay sugneen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh dee iyaga ayaay la ahayd un bal taasoo taa kuma daweeye bal waxa weeyaan un rasuulka ilaahay wuxuu inoo sheegay geedkan cudulqistiga la yidhaaho toddoba dawo inay ku sugantay macnaa toddoba xanuun buu dawo u yahay labuu rasuulka ilaahay sheegay intii kale laynooma soo naqlin culimadna waxay dee raajax yeelaan ay kuma fasireenuun labadani mid iyaga agtooda dee baahi ay jirtay oo waktigaas dee jiray oo kuma badnaa ciyaalka cuduradana waxaan yar dee carruurta iyo siday u samayn jireen shay ku badan buu ahaa tan kalena way badnayd marka waa laba iyagu ay u baahnaayeen tafsiir iyo bayaan oo uma baahnaayeen weeye waxyaalihii kale ee kutubta shuraaxdu waxay tiriyaan xataa toddoba wax ka badan bay tiriyaan oy leeyihin waxyaalahaasuu taraayo qolooyinkiinan dee imika halkan sheekhu ma soo dhigana lakiin sharaxyada kale sida qurdubi oo kale xaafid ibnu xajar oo kale ama aimo kale oo kala duwani dee anwaac bay tiriyaan oy kaba dhigaan dabsigoo kale mala dumarka hadduu xad ku siiyaa ku joogsaday inuu badiyo oo kale iyo xalno kala duwan oy dee barhkood magacaabaan badhnaaynaa bal kala duwan oy kutubta dib ay ka soo qaadaan ayay leeyihiin dawo ayuu yahay intuban haddana waxaan leenahay hadalkii hore oo bal dawo weeye ee laakiin see loo isticmaalayaa xanada kala duwan see loo isticmaalaya iyada sheegani waa shay xaqa rasuulka ilaahay baa sheegay waa waxyi dawo weeye waxna manfaca uguma sugan ruuxii markaa dee tajribo hore hayey waa sax macrifo hayey bal ciddii hoola ma u weye ciddii macrifadaa lahayde laakiin waa dawooyin rasuulka ilaahayna labadan buu kaba tilmaamay shan kalena waa dee rasuulka ilaahay xadiiskiisa inooguma sugan tahay kolley kutubtaa shuraaxduna iyagoo adibada ka soo naqlinaya shan iyo wax ka badan dambaba way sheegaan oo manaaficda geedkan ah ama dawooyinkiisan bal maalan laakiin kayfiya qadar iyo waxyaalahaas iyo ma isagoo keliya la isticmaalaya mise wax kalaa lala isticmaalaya intaba waa umuuraha wixii rasuulka ilaahay noogaba tilmaamay yuladu iyo yuscadu waan haynaye laakiin taa wixii dhaafsan waa wax u baahan bal maalan tajribe iyo aqoonteed u baahan taas maan lenahay وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أم قيس بنت محصن وكانت واحد من المهاجرات الأول دمركي المهاجر كاي هوري ومكي كبتني التي kuwaasoo باaيعna رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi la mubaayacoday kaba mid ahayd wahiya أktu cukaaشhaةa بni mxsani صaxaabigaa walaashii weeye أxadi بني أسد بن khusayme isagu ahaa reer بني أسد بن khusayme nin kaba midoo reerkaa kaba dhashay marka asadkii qoreysheed maha asadka ee reer khusayme asad بن khusayme qaala wuxuu yihi kolley xurubtii ridada bilowyadeedii baa la dilay صaxaabigan eh oo ninkii markii dambe dib usoo islaamayba de waa dulexat ibnu khuwaylidi waa reerkooda alasadi ayaaba dilay isagiye qaala wuxu uhi akhbaratnii waxa ii warantay ana ama waxay iigu warantay waxaa odhanaya qaaladan cubaydullaahi annaha atat rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam bibni laha lam yabluq aan gaadhin an yaأkula aطacaama cunto inuu cuno walxaal qad calaqat calayhi min alcudrati marka isagii baa kaba warramaya waa waxay u sheegtay iyadoo bacnaa dee ka farsamaysay ka sanacaysay cudrada dee si iyagu ay yaqaaneenna kaga mucaalajaysay ama daweysay qaala yuunusu wuxuu yihi acalaqat macnaha zamazat qabsi waa wax la tuujiyo waa wax sidaa loo gujiyo waana taa aan yidhi dee waxaan ruuxa kuba imanaya intaa xalqigiisa ama kuba imanaya ama kharmiga u dhexeeya sanka iyo afka dee waxaa kuba yimo oo kolley dhiig iyo waxyaalaha guntamay ama fadhiistay oo la gujinayo laga sii daynayo weeye tiibaa aclaqat ama iclaaqu uu yahay fahiya takhaaf waxay ka cabsanaysay marka waxaa samaysay an yakuuna bihi cudratun inuu xanuunka cudrada la yidhaaho uu kuba sugan yahay qaalat waxay tihi faqaala rasuulu llahi salى اllahu alayhi wasalam claama tadgarna awlaadakuna bihada اiclaaqi waa kan eg aliclaaq waa tan inooguma sugna waa kay leeyihin ay raajax yeelaan waayo aclaqat masarkiyoodii weeye عليكم korkiina waxaa بhada الcuud الhindiyi yaعni bikusta kaasuu ula jeeda faina fiihi سaبcaةa أshfiyaة minha waxaa kaba mida xanuunada uu dawada kaba yahay dat اjanb xanuunka daat اljambiga laba idhaahbaa kaba mida qaala cubayd الlahi وakhbaratni waxay ii sheegtay ay igu warantay anabna haadaaka inankeedaas yar xanuunsanayey cuduradan ama arinkana ku samaysaiyo daqrigani daka baalay inuu kaajay fii xajri rasuuli اlaahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay dhabtiisii uu ku kaajay fadacaa rasuulu اllahi salى اllahu عalيه waslm rasuulka ilaahay wuxuu dalbay bimaa-in biyo fanadaxahu waa rusheeyey calىa bawli kaadiisiibuu saa ugu saydhay ama ugu daadiyey walam yaqsilu gaslan dee intuu biyihii kaba badiyey saa gacanta meeshii muu maydhin oo kamuu maroojin ee biyun buu saa ugu shubay intaasuu kuba kaaftoomay waayo ilmo yaro waa inan aan weli waktigii cuntada uu cunaya aan gaadhin oo caanun kuba kaaftoomo ayuu ahaa waana xukumkii shareecada baltaas ama waa takfiifun weeye baab kolley waa inoo dhammaaday aliclaaqna waa taan soo sheegno waa mucaalajatu cudrati sabiyun waa mucaalajadan iyo habka ay u samayn jireen baa iclaaq ay kuba magacaabayeen daqriguna waa taasoo daqriguna waa gujinta meeshii ama la xoqayo si waxaan looga sii daaya daqri lagu magacaabo baabu tadaawi bilxabati sawdaay istaweyntii xabadan ama xabata sawdaa iyo xabaasuda la iskuba daweynayey ayuu baabkiisiiya iyadna waa dawo badan dawo weyna xadaثna mحamed بn rmح بn المhاaجiri qال أخbarana layث عan cqayri عan iبn شihaabi qال أخbaranii abu سلمة بn cabdالرحمن وسacيid بn المسyب an abا هurayraةa أخbarahma labadan صaaabi labadan taabici abu سلمة iyo سacيid ayuu u wada waramay abu هurayra oo wuxuu ku yihi أنه samca rasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم yquل ina fi lxabati xabada waxaa ku sugan asawdaai madow dee waana tan xabatu sawdaa waa tan aan naqaanee xabaasuuda baan idhaahno taasba weeye walow kuwa kutubtaa hore ay dhowru shay tilmaamaan dee tan ha u badnaadeen ee kolkol ay idhaahaan alkhardal iyo khardalna waa sagarxuurka idhahan ama waxyaalo kale iyo barhkood ay idhahaan laakiin waa tan xabatu sawdaa waxaa ku sugan shifaan waa caafimaad iyo dawo fi min kulli dain waa xanuun kastaba rasuulka ilahi u caam yeelay tan waa xanuun kastaba ama keligeed hala isticmaalo ama wax kalena hala isticmaalo ee bal xanuun kastaba dawo ayay u tahay taas baa rasuulka ilaahay yihi ila saama geerida mooyaane wasaamu almowtu saamkuna waa almowt walxabatu sawdaau ashuuniisu waa tafsiire kolleyna waa saxaabiga intii kaba dambeysay ee xabatu sawdana waa dee iyagaa magacan u yaqaanay waa mala magace oo ashuuniis noocaa la odhanayay way xabatu sawda dee inooga mashhuursan taasaan garanayna bal waa xabatu sawda haddaba rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh iyada tan waa tacmiimiyey oo xanuun kastaba daway kaba tahay buuri dee waa xanuunadoo dhan markaa dawadoodii way gelaysaa iyada markaa halkan dee haddii keli loo isticmaalayo iyo haddii wax kale lagu darayo wax kale la socoto iyo haddii bal maalan iyada caynteedii la isticmaalayo iyo haddii zaydkeeda la isticmaalayo wixii dee way kolley walla waxay noo wada caam yeelaye laakiin bal xanuun kasta wax iyadii sirfi ahaan loo isticmaalayo waxay wax kala raacdaba xanuun kastaba daway u tahay waa dawadaa wey bal umuuraha rasuulka ilaahay kaba warramay baan leenahay waa mucjizaadkiis waa dee waxaan leenahay waa waxyi bay ugu yimaadeen waa shay xaqa waana taas oo kale in dee markaa ninkii gartayna waa gartay kii aan garanayna rasuulka ilaahay kole dee waa arrintani waa yaqiin waa hubaal waa taase laakiin kayfiyad iyo qadarka iyo waxyaalahaasi ee imaka waa ruuxu inay shay kas kayfiyad iyo qadarka iyo waxyaalahaasi waa wax iskaa dee loo baahan yahay ciddii laamaysay xadiidkan marka bukhaari warinaya meeluu ku wariya meel kaba mida ayaa nin dee aalo abubakrna ibn abi catiiq la odhanaya nin baa dee adigu kolley sanadka hadalkiisu socday nin la magacaabay baa xanuunsanaya waxaa soo booqday uhi ibn abi catiiq xadiidkana isagoo caaishuu kaba maqlay markaasaa deeta wuxuu soo qaaday uhi qaata xabatu sawdaa shan ama toddoba oo dee waxa weeyaan budliyo oo markaa zayd iyo waxbuu raacinayo dee malaha mooyini zukaam iyo wax ahaa ee sanka labada dul saa ugaga tiixiya waa matiga bukhaari bay kuga sugnayd bal waxaan leenahay dee ciddii khibrada lahaydna halkan way imanaysaaye laakiin arrinkani waa waxyi wax shaki nagama jiro xun waana in jirto dee waxaan filayaa imika iyada xabatu sawda waa tan xataa kutub ay ukhaaseereen barhkood oo waqtiyadeennan dambe ay kagaba hadlaan iyo waa tan aan aragnay iyadoo dee saliid gaara laga soo saarayna waa tan aan aragnay maalin dhaweyd oo waa salaasadii imika ina dhaaftay ayaa waxaa joogay de imaka inay tegeen mooye laba nin oo dakaatiro ah asalkoodu labadoodaba dee markaan arko takhasuskoodu xadiis buu ahaa waa laba nin oo kala weyn bay ahaayeen waxay ka socdeen malaa machad kolley raacsan jaamicat limaam oo isagu arrintiisu ay tahayba waa de bal alicjaaz اlcilmi fi اlqur'aani wasunna icjaazka cilmiga ee qur'aanka iyo sunnaha taas ba ahayd macadku laba markaas adigu kolley jelsadii iyo fadhiga hore waan xaadirnay maalin labaadna way jireen oo de aan filayo inay warash camal samaynayeen o anagu kuma noqon markaa hore taas labada mid ahaan baana kol waxoogaa malaa baxi uu leeyahay oo uu yihi imika kuliyatu shariica oo kuweyt a majalladeeda lagu nashriyey bal taas oo ilaa konton safxana ahaa oo uu kaga hadlayay baa jiro soo yar kulaaseeyey isagu waxaa jirtay axaadiid kala duwan oo kuba timi rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu nahiyey ruuxu inuu fadhiisto ama dee seexdo bayna adilli waashams macnaha ruuxu meel harka iyo cadceed udhaxaysa waa adigoo meel baad fadhido oomad harsadaysa geed baawad hoos joogtay harkii baa kaa durkay dhinaca dhinac ahaana harkii baa ku haya dhinacna cadceedii baa ku haysaa majlisaasa inuu ruuxu fadhiisto waa inuu ka kaco de dad uu ka kiciyena way jirtay majlisaasa inuu fadhiisto nahyi saasa ayaa jiray xadiid kala duwana way jirtaa de ha kale xoog badnaadeene bal jaanibkaa kuba timi oo dhowra oo kuba timi axaadiisna kolley guud ahaan waa shan iyo bulaha waa kaba hadlay saxadeed iyo taas buu kaba hadlaya laakiin wuxuu xoogaa kaba hadlay icjaazka dee walow baxsigiisaasi malaa dee waa konton safxuu yihi halkan waa soo koobayo yaroo de malaa rubuc saaco ka badnayn ba hadalkiisu haya laakiin bal jaanibka cilada jirta axaadiisa qaar baa waxaa ku timi majlis shaydaan ama maqcad shaydaan inuu yahay waa lafti kusoo yar noqnoqdo ibnu shayba iyo keyrkiiba ay warwariyeen bal masalan ee cilada oo kale oo uu kaba dhigayo dee icjaazinu kuba sugan yahay oo walow aan bal jaanibkaas aanay qolooyinkan wax dee aada u baadhay xataa gaaladiiyo waxyaalahaas jaanib ahaantan aan laba diraasayn isagu waxyaalahu isu geeyay qolooyin kaloo sheegayay oo uu leeyahy kolley malaa ciladii waxaabaa noqonaysaa in dee ruuxii waxaa ku kulmaya sa dee halkana kulayl baa ka jirta halkana waa qawi baad kaga jirto laba tayaaro wada socdo oo kulayl iyo qabow oo dee ruuxaba imika hadduu meel soo galo kulul ama soo galo isagoo qabow iyo ay ku wada dhacaan waatan ama dhaxni ruuxa ay ku gasho qabow iyo kulayl ay kuba dhacaan oo kale ku wada dhacaan bal waa umuuruu tilmaamaya icjaaz jiran bal waxaan leeyahay de mooye inay tana macadkoodaasi baadheen xabatu sawdadan ama kolley tan diraasaad kala duwan baa jirto dee kutubina soo gaadhay oo madbacaysnayda way jirta kolley cuudulqusti iyo waxyaalaha caynkaas oo dee lamanaan fadhiisanoo ma asilo keliya waxyaalahaas maana looma yeelo man filayaaye laakiin waa umuuraan leenahay iyagu marka la eego xagga rasuulka ilaahay sheegay waxayna ugubayin bal icjaazkaasna haddii la dabdiyo lasoo saaro kolley icjaazkaasna uu kuba sugan yahay bal waxaan la baaba taasoo way joogeen inay tegeen mooyaane oo de waxay u yimaadeen mala dowlad sidaasa inay qabtaan ama jaanib sidaasa inay qabtaan oo waxyaala ay soo bandhigeen waxaa kaa mid ahaa zayd kutub yarna way yar qaybiyeen waa lasoo qaato barkood icjaaz ama xayawaan ama dee falagoo kalea kuba sugnayd ama icjaaz naasiyada ahe lanasfaca binaasiya bal masalan food ay soo taswiirada waxyaale bal adigu imika dee kutub yara bay haydo imika umuuraha kama hadlaye bal waxaan leeyahay umuurahan waa umuuro xaqa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh kama warramaya laakiin ciddii muujin lahayd taas iyo dee kayfiyadii ciddii wax ku daweyn lahayd ee kayfiyadii looba isticmaali lahaa qadarkii laga isticmaala umuurahaas dee waxay u yar baahan yihin in la dabdiyo oo ama cid la tijribeeyo ama ciddii taqaanay loola laamay u baahan yihin laakiin waxaan leeyahay umuurahani waa wada xaq shantan de iyo in kalena de hadday dawooyin kaleba jiraan iyo shantanna rasuulka ilaahay haddaanu inoo sheegina dee toddobada dawo geedkan waa kuba sugayihin ee kuwan uu tilmaamayna ay kaba mid tahay wey kuwa hore tan kalena waa kan iyada uu caam yeelay waa kuliyaba laakiin de kuliyadaasi maxay keeni iyadoo sirfiga in la isticmaalo iyadoo wax kala raacsan in la isticmaalo in sideeda xubuub ahaan loo isticmaalo in iyadii oo dee waxa weeyaan wax kale laga sameeye laba isticmaalo in waxyaala ay soo qaadaan zukaamkii habay hayn iyadoo dee inta la solay dee wax lagu xidhay la ursadayo kale urtiyeedii laba isticmaalo waxyaalo badan bay keenaysaayo maaha in si keliya loo wada isticmaalayo taas ayuba waxa weeyaan sidawa w ayay tahay ba dee min kulli dasa rasuulku sheegay وحدثني أبو حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن الشام عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحد وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر بن الناقد والزهير بن حرب وابن أبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة رجع صور وحيدان حدثنا سفيان بن عيينة حق وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حاء وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب كلهم عن الزهري وشعيب يا معمر يا سفيان بن عيينة لما انتهت عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم inay markii hore yunis isaga u taam yeelo waa kaa sanadkiisa u dhammaayey bimili xadiidi cuqaylin haddaba raggan dambe oo dhami ama kuwadan yunusna oo afartan xadiidkii cuqayle uu inoogu soo bilaabmay baabku xadiid laba mid ah ayay ka wada wariyeen zuhri oy sanadkiisii kaga wariyeen wa fii xadiidi sufyaana wa yunusa sufyaan iyo yunus xadiidkooda waxaa ku sugnaa alxabatu sawdaa walam yaqul ashunis macnaa intan tafsiirka ah oo alxabatu sawdaa um ashunis kumay sugnayn labadaa laakiin qolooyin kalea tafsiirka kuma sugnaa وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمن داء حنون ما jiro إلا oo uu jiro في الحبة سوداء في الحبة xabada waxaa ku sugan السوداء madow waxaa ku sugan ama dee شفاء caafimaad iyo dawo minhu min hada da oo ma min da-in xanuun ma jiro ilaa uu jiro kaana fi lxabati sawdaa'i shifaaءu minhu weye oo waxaa ku sugan shifa xabadan madow ama xabatu sawdaada shifaaءun dawo minhu min hada almadra waa xanuunka waa cumuumkii kii horeba inooguba sugnaa ila saama iyada geerida wax daweynaya ma jiraan oo dee ruuxii kale dii ajashiisu timo waa dhimanaya markaa kaasi dawa ma jirta wixii kale oo dhan kolley bal matalan taasba weeye ee haramna kolley waxbaynu soo aragnay mar eh dee haramkuna isagana iyadu ma soo celinayso oo walow aanu sidiisa cillo u ahayn had iyo goor xanuuno badan oo kala duwanna waa ku kulmaa waa wax dacfi jira weeye anuno sii soconaya ilaa ruuxu kaba dhimanayo kolley taasna dawa uma aha laakiin waxyaalihii kale cudurada ahaay oo dhan daway u tahay taabo baabu talbiinati majamatu baabu atalbiinatu talbiinadu majamatun raaxo waxay u tahay lifu'aadi lmariidi ruuxii xanuunsanayay qalbigiisa ama kii murugaysnaa murugadii bay ka fudaydinaysaa kana bal wixii culays iyo waxyaalo ayay ka faydaysaa oo way nashaad gelinaysaa taas ba bal kolley talbiinadu waa tafsiirkeedu sa yidhahan waa sharbad un weeye oo waxay leeyihin xisaab min daqiiqin aw nukhaala waa adu waa shay sharbadahan ama heed iyo waxaa lagaba samaysanaya taasun sharbadeennii un bay tahay oo ka samaysan dee waxaa baxinka ama budada iyo waxyaalaha lagaba sameeyey ama waaa waxyaalaha xubuubta qaarkood daqiiqooda lagaba sameeyey oo dee markaasaa kolkol waxay ku dari jireen malab awqada qaarkeedna caanay kuba dari jireen oo dee wixiibaa markaa malaa laftigan talbiinana waa labanka iyo cadaankeedii ay yeelatee laguma dariibaa magacuugaba yimi bal talbiinadu waa taasoo waxaan leenahay un waa dee cunto aan cuslayn waa shurbada dee inaguba kolkol dee rabadaanadiiyo laba samaysanayey ama shaciirha lagaba sameeya ama taasoo kale ah oo ruuxii bal maalan dee qidana u noqonaysa wax fudud oo aan cuslayn oo dee taasna dee aan ahna bal taas bay talbiinadu tahay haddaba ruuxii xanuunsanayey ama ruuxii murugeysnaa fudayd bay u noqonaysaa xusnigiisii bay ka yar khafiifinaysaa bal intaa wixii dhaafsanaa xadiidku inooguba imanayaaye talbiinadu taasba wey xadaثana cabdilmalik bn shucayb bn lays bn sacd de haddii qolooyinkiina bal dhulkaa kaba yimi ama xijaazii oo kale iyo talbiinada nooca gaaroo loo isticmaala tayna idinkaa inoo kordhi dooda aragteen bal haddii aad talbiino ku garanaysana agga xaggaa joogi jiraan ujeedaa haddaba xadaثna cabdالmلك بن شhعيب بن layث بن سعد qال xadaثnii abي عan jدي qال xadaثnii cqyr بن khاalد عan بن شhهاaب عan cروة عan cائشhaةa زوج النaبي صلى الله عليه وسلم أنha kanت bal xadiidka sanadkiisu waa dheer yahay waana taa aynu soo wada maray toddoba ayuu gaadhay imaka sanadkani waa asaanidiisii naazilkeed walow kuwo kasii tiro badani ay jiraan annahaa kaanat waxay ahayd idaa maata waa caaisha idaa maata hadduu dhinto almayitu ruux uu dhinto min ahliha qaraabadeeda kaba mid ah faijtamaca dee san ay caadata ay isu yimaadaan lidaalika waa mowdka iyo geeridaa dhacday daraaddeed annisaau haweenku uma tafaraqna dadkii isu yimee geerida yimid dee markii maydkii la qaadiya wixii inay qoyskii unbaa isku hadhaya intii kale way kala tegayaane dumarkii isu yimid tafaraqna ay kala tagaan oo ay guryahoodii qabtaan ilaa ahlaha wakhaasataha dadkii qoyskeeda ahaa ee ehelkeeda ahaa mooye waa geeridu iyagay kuba dhacday waa qoyskeeda markaa dadkii soo ururee geerida u yimee dumarkii markay kala tagaan ee guriga ay kuba hadhaan uun intii qoyskeeda ahayd ee ehelka ahayd ee geeridu dee ay khusaynaysay amarat waxay amraysay caaisha bimurbatin disti min talbiinatin talbiina aw fadubikat waa shurbadaas baa la samaynayo waa la karinayay uma sunica waxaa la samaynayey sariidun sariid waa dee jimistii weeyaan markaa la googooye marqiyo xaa lagu daraa sariid lagu magacaaba fasubat waa lagu shubayey atalbiinatu talbiinadii waa shurbadii ayaa waxaa lagu shubayey calayha waa adcimadii haddee sariidka ahayd malaa daahirku calayhi buu ahaan laabay o calayha waa adcimadaa sariidkii ayaa laguba shubayay uma qaalat marka lagu shubaya waxay odhanaysay waxaa odhanaysa caaisha kulla minhaa cuna oo dumarkii qoyska ahaa ee geeriyeysnaa weeye murugeysnaa ayay amraysay inay cunaan oo sariidkan talbiinadan lagu qooyey inay wax ka cunaanba markaasaa maxay odhanaysay fa inii anigu samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu alayh wasalam yaquulu xaal uu ku qowliya atalbiinatu talbiinadu mujimatun waxay u raaxaynaysaa lifu-aadi lmariidi ruuxii xanuunsanayay qalbigiisay raaxaynaysaayo bal hadmigii ama wixii iyo culayskii saarnaabay ka fudaydinaysaa oo tadhabu waxay la tegaysaa ama tudhibu may kaxaynaysaa bacda alxusni murugadii barhkeed bay meeshii ka saaraysaay kaxaynaysaa taabool bal markii hore tarjamada majamatun baan soo aqriyey imikana mujimatun baa ii taale labadaba way ku dabdiyaan oo sharaxa waxa ku sugan haddii majamana inay bannaan tahay mujimana inay bannaan tahay muu sii kala tafsiirin ee markaan majaman idhaahno master mimiyay noqonaysaa si ama dambe iyo wixii laba mid ka ahaa mujimatun markay noqotona waa ismi faacil ajama ficilkaasa ismigiisii faacil marka haddaan ismi faacil ka dhigno mujimatun way raaxaynaysaa weyo way u raaxaynaysaa ruuxii mariidkaa ama hamigii iyo wixii yahaysay bay ka yar fudaydinaysaa wey haddaan majamatun idhaahnona waa maser baan kaba dhigaynaayo macnaa waa raaxatun lifu-aadi lmariid raaxay u tahay fu-aadi lmariid laakiin bal cibaara aniga ii dhacday kitaabkaygan weli aanan sixitaankeediina aan aan aada u dabdin oo waxay i taalla waljamaamu jamaam macnaa jiimtaan fadxiyayna almustariixu ka ahli nashaab ta dee jimaam iyo jamaam ba adigu mid la yidhaahaba waa raaxadii uno waa maserkii bal masalan kaasi jamo oo kale hulaasiga jama yajimo se demba yadimba oo kale ayaa maserkiisu jamaaman tan kuba imanayaaye laakiin cibaarada ii dhacday jamaam buu fasirayo haddii maser aan kaba dhigno haddana almustariixu ka ahli nashaab maxaa idinka ii ta kolay qurooyinkayga yar baydhi jiray shariifkan sheegaya kitaabkaaga halkaa eeg maxaa taala sadarka labaad waljamaam maye maxaa ku xigo aljamaam maxaa ku xiga almustar maye kelimada ka horeysaan doonaya kaali nasha ya aljamaamu almustariixu so almustariix almustariix waa ku taala kole isasaarkaa yar adag kale fatxubaari oo kale halkan taalay aljamu baa taalay isaga oo aljamuna waa ismi faacil ba markaa noqon jame ismigeedii faacilo aljamu markaa waa hadal cada almustariixu oo dee waa ruuxii raaxaysanayay dee saa nashaadka ahaa calaa kuli xaalin bal waxaan leenahay un lafdigan majama iyo mujima waa isla macnoun oo midna waa ismi faacil midna waa masre wax keliyaa loogama wada jeedaa ruuxan bay u raaxaynaysaana kolley siday kuma fasiraan waxa weeyaan dee kolley waxa laba socotayna xusnigan iyo ama kii isagu xasiinkaana way la socotayo kii mariidkaaye ruuxii balsanoo kere geeri kuba dhacdee murugeysna waxaa la arkaa dee inaanu cunto cunin oonu taas murugadan iyo waxyaalahan inay wuxuu cabayey wuxuu cunayeybay ilowsiyaan oo hamigii haystay iyo gaajada xaraaradeedi iyo waxyaalahaasi ay sugma biiraan marka shaygan fudud ee sahlan culaysku keenayne si dhibyaraanana ugaba dhaadhacayo laba siiyo oo kale arrinkan dee uu iskuba iloobay xaraaradii gaajada iyo xaraaradii cabashka iyo hamigan murugadu ay ilowsiisay oo kale oo culays isaguna kuma hayay ayaa jaanibkaa fudayd ugaba imanaya way ka fudaydinaysaa markaa dee taa jaanibkaasi hadduu fudaadona waxaa la arkaa markaa hamigii kale hayay iyo umuurahaasna inay ka khafiifaan ay wax ka suuliso ama barhkii ay kaba kaxayso xusnigii oo waa culays kale ama shido kaloo haysatay oo xaggii bal de waana tan laynoo amrayba rasuulka ilaahay na amray haddii geeri ay dhacdo dadkaa geeriyeysan in iyaga cunto laga suga maaha in cunto loo sameeyo waayo isnacuu liali jacfarin dacaaman fainahu ataahuma yashqaun halkan inagu iyaga ay cunto samaynayaan iyo hawl kala gelayaan waa in jaarkoodii iyo ehelkoodii kaliya ay iyagu cuntadii u sameeyaan oo la siiyo bal intaa si iyagii wax kaloo shuqliyo oo murugo iyo wax kala haysataba ismaba xusuusanayaani bal cunto loo sameeya taas weeye sunno inay iyagu sameeyaan ma aha oo iyagu taasi wax sharciya maaha waa in iyagii loo sameeyo bal dadkii haddaba jaanibkaas ayaa shiddada iyo culays kaloo jaanibkan kale ugaba imanayay iyo murugadii oo isbiirsatay ayaa waxaani dee markay dhinacaasi ay suusho ee gaajadii ay ka baxday haraadkii kaba baxe umuurahan murugadoodii kale iyo hamigoodii kale ama culayskii ruux xanuunsan iyo hamigii haysayna uu fududaanaya marka macnuhu waa adigu in cuntadaa fudud ee khafiifkae taas oo kalea waxay dee sabab u noqonaysaaba jaanibkan xusniga oo yaraada waana jawaanibta aan sheegayno suu qurdubiya uu yidhaaho baabutadaawun bisaqi lcasal wuxuu u baabeysanyay isdaweyntii la isdaweynayey malab waraabintii iyo saqilcasal la iskuba daweynayey xadaثna mحamed بن المثنى ومحqد بن بشhاaر واللفظ لبن المثنى qال xadaثna محamed بن جعفر qال xadaثna شhuعبة عan qتاadة عan abي المتوkل nاjي dadka waa dad aynu soo wada aragno cawsnbaan cidna uguma joogsanayn عan abي سacيid الkخdري qaaل jaءa رajuل nin baa yimi ilى النaبiي صلى الlه عليه وasلم faqاala wuxuu yihi iنa akخيi walaalkay اstطلqa waxa furmay badnuu calooshiisi calooshii baa socota bal waa san kolley badnahu marna isma bedelayso san baa aniga iyo xarakaysan kolley qurdubi oo kale liyo xaafid bnu xajar iyo iyagu waxay ku dabdiyeen in ficilka majhuul loo bineeyo oo la yidhaaho ina akhi istudliqa badnuhuna naayib faacil bay noqon imakana waa faacil mar kalena waa naayib faacil markasta waa marfuuce istudliqa waxa la furay macnaa waxa ku dhacay shuban iyo isaal weeye calooshiisii baa socota faqaala rasuulu llahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi isqihi waraabi casalan malab sii fasaqaahu uu waraabiyey uma jaaءuhu ninkii baa u yimi muu joogsan calooshi may joogsan faqaala wuxuu uhi inii saqaytuhu casalan anigu malab baan siiyeyba oo falam yazidhu umuu siyaadin malabkii ila istiطlaaqan furitaan iyo dee shuban mooye wax kale wuu kusii batayba faqaala lahu halaaثa maraatin rasuulka ilaahay baa saddex goor uu ku celiyay haddana malabsii buu yihi uu soo noqday mar kale oo uu yihi haddana dee waan siiyey oo arrinkii uu kaba sii daray uma jaaء jaaءa raabicata mar afraad buu yimi faqaala rasuulka ilaahay baa yihi salawaat اllahi wasalaamu عalayh isqihi casala malab sii waraabi faqaala wuxuu i laqad saqaytu falam yazidhu ila istidlaaqa faqaala rasuulu اllahi salى اllahu عalayh wasalam sadaqa allahu ilaahay run buu sheegay markuu yihi deexaan caafimaad iyo dawaa ku sugan malabkii wakadaba badnu akhiika hadduu aqbali waayey arrinkaasna caloosha walaalkaana been buu sheegnayo dee hadduu imika wixii ku bogsan waayey taa caloosha wala walaalka calooshiisu been bay sheegtay de inaga lafdiga bala calooshu waa dee muanas bay tahay luqadii carbeedna waa lafdiga mudakerkaa been buu sheegay badnigiisu laakiin si adugu markii fasaqaa uu siiyey markii afraadno fabaraa markaasuu bogsaday bal rasuulka ilahi horta salawaat ullaahi wasalaamu aleyh arrinkan uu yihi sadaq allah wuxuu ishaarayaa ilaahay qowlkiisi wuli yakruju min buطuniha sharaab mukhtalif alwaanhu fiihi shifaaء linnaas waxaa caloosha shinida ka soo baxaya sharaab midabadiisu ay kala duwan yihiinoo waa ka midabo kala duwan leh waxaa ku sugan daw ayaa dadka ugu sugan taas buu ishaaraya rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh marka iyada bal aayadda haddaan eegno shifaaءun waa nakiro nakiro weli waxaanay ku sugan tahay siyaaq isbaat macanaa siyaaq nafyi kuma sugna siyaaq isbaat bay kuma sugantay dee usuuliyiintuna guud ahaan waxay dhahdaan nakira fi siyaaq اisbaat in cumuum ma laha oo cumuum ma faa'iideyso oo macnuu waxa weeye si aynu xabatusawdada kusoo maray xanuun kasta ayuu dawo ay u tahay arrinku kii maaha de waa ku sugan de waa ku sugan laakiin dee wax kastuu daweynayaa cibaaradan aayadda kama qaadanayno kamana faa'iidaysanayno sababto laftigan shifaaun waa nakiro fii siyaaq اisbaat iyadna cumuumaba laha taasba weeye laakiin de waxa weeye dawo waa yahay isagu keligii dawo waa yahay hadduu wax kalena gelana waa dawo yahay waxyaalo badan uu dawo ka yimi ma jirta laakiin wata laftiga aayadda bal waxaan leenahay cumuum iyada kama qaadanayo fi shifaa linaas waxay halkana shuraaxdu soo naqliya dee kolley halkan malaa hadalka uu badiyey markii hore sheekh uu bilaabayay kitaabu dibi saasuu imanka sharaxa u yareeyey inay dhahaan nimanka adibada zamaadiqadoodii weliba kama cabiraan markood ba halkan ictiraad iyo dacdi laba yim oo yihi waxay dee adibada xaaladoodu ay tahay ma arrinkooda ay isku waafaqsayin siday kama cabireen inuu casalku waa musahil waa wax caloosha jilciya waxbuu dhaqaajiya ama uu jilciyaa markaa ruuxu isagiiba calooshii ay shubmayso dee isagii dawo uma noqonayo looma sifaynayo halkan qurdubi iyo naaziri iyo qaadiciyaad iyo qolooyinka maqaaribada kitaabkana aada uga sharxay dee kolley ruduud iyo waxyaalay leeyihiin naazirina waata habeenkii hore soo maray inuu xaggan dibigana imaam kuwa ahaa wixii u geeyey inuu dibiga bartona waati habeenkii dhawood qisadiisa aan sooba sheegne laakiin bal waxay leeyihiin arrinku sitaa kaas yidhi horta maho dee inay rasuulka ilaahayna aan rumaysayna weeye arrinkuna saa itifaaq ma jira adibe waxay sheegaan xaggan isaalku waxyaalo kale u dawan buu kaba yimaadaa anwaacdu kaba yimaado waxaa kaba mida ruuxoo dee bal maalan isaga ama cunto badan iyo waxyaalo cuno cilada ee calooshiisa kuba sugan tahay waxaan dee bal maalan imtilaa bad iyo haydo ayaa kolkol dee ciladaasi ay dhaqaajisaa marka waxay leeyihin adibada arrintooda waxa ay tahay ama se yidhahaan kol hadduu shubankani waxaa kaba yimi in la joojiya darar bay keenaysaa ee waa in dabeecada sideedii lagu daayo ilaa waxaanay ka soo dhammaanayaan dee cilladan iyo waxaanay kaba soo dhammaanayaan haddii loo raacin karo wax sii jilciyana waa lala yimaadaa mar kolley noocaana taasu kuwa xambaaraan waxaa imtilaaha iyo haydada iyo kolkol cilladaa kaba yimi ee dee isaallo kale oo kala duwan oo ay tahay noocyo kale oo ay tahay in la joojiyaana way jirtaaye bal dee dibi isku raacsan qowlkaasna ma jirto dawana way tahay ninkiina waa kaa ku bogsadayba markii dambe ku dawo waa markay wixii soo dhammaadeen wixii bal masalan ciladiisa calooshii ay soo faaruqiyey rasuulka ilaahayna uu tilmaamay waxaa siiba kordhinaya ee maadadii oo dhan ka soo safaynaya ayaa calooshiisi markaa ee ilaahay saa-unin fi shifa lahnaas ayay kuma bogsatay bal arrintaa aan idhi wanakiro weeye siyaaquna isbaat kuma suganoo cumuum maba laha dee horta waa sida lafdigu inoo keenayo laakiin dadkii yaqiintoodu aad iyo aada u badnayd caziimada adag lahaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu alayh dee qur-aankana ictiqaadkoodu aad iyo aada u sarreeyey barhkood shefinde casalka wax kasta u isticmaali jiray ibnu cumar baa lasoo naqliyay haddii xataa fin ka soo baxo waa dhulac isagu barbarin jiray oo kale taas oo kale dee rag kala duwanna saasay ahaan oo raggii dee yaqiintoodu ay aad iyo aad u xooga lahayd oo wax kastaba way u isticmaalayeen oo dhabarkay marinayeen oo sanay kale u cabayeen oo wixii kaley siinayeeno waa iyagoo bal matalan taas arrinku markuu ictiqaadku jaanibkaa yahayna kolley ruuxu rumaynta adag ee taasa leeya yaqiintaasa leeyahayna dee lamid maha ruuxii aan taa lahayne shaygii kasta dee ama waxaan kolley nafci badan iyo waxtar weyn buu u wada yeelanaya on dadka kale aan uba yeelane bal asalkii ilahay baa yihi fi shifaau linnaas waana taa aynu xadiidkuba soo maray rasuulka ilaahay dawooyinkii kuwii ugu mudnaa inuu ku daray sharbatu casal malam la cabo bal taasba markaasna waa dawo dawooyinka aada u mudan kaba mid ah وxdثnي cمر بن زuرارة qال خبرnا cبدالوهاب عن بن عضاء عن سعيد عن قتاaلة عن أبي المتوkل الناجي عن أبي سعيد الخdري أن رجuلا أtى النبي صلى الله عليه وسلم فقاaل iن أخي walaaلkay cariba waxa فshaday eg mna tacarabay caribo manaa fsada wy badnu calooشhiisii o de cilad baa ku timi calooشhiisii oo waxaan dhaqaajiyeyna faqaala lahu isqi casalan si uu nadiifoobo si waxaasoo dhame uga soo dee nadiifoobo markaas u caafimaado isqi casalan bimacnaa xadiida shucbata wabudacuni wاdiyarati wاlkanti wanaxwiha baa beere lakiin axaadiista hore ayaan gaadhaynaa insha allahu tacaala waa daacuunkii iyo wixii la baasaysanayey la sharaysanayey iyo fahalkii iyo xidigihii dadkan xidigaha wax ka sheega ama faariya ama kitaab fura kitaab furkiinayna waa faalkuune iyo kitaab furki iyo waxyaalahaas iyo wixii lamidka ahaa bal umuurahaasa inoo imanaya laakiin baabkuwaa inoo dheeraan doonaaye xadiisyada xataa daacuunkan inoo dhammaanayna qaybta daacuunka ayaa inoo soo horey doontan insha allahu tacaala kuwaasaaba inaan xadiisyada qaarkood aynaan dhamaynaya lakiin waxoogaa isku mid a ayaan insha allahu tacaala carabka marin doonaa xadثna yحya bal markaan daacuunkii daacuunka markaan xadiidka gaadhna aan yar fasiri doona waxay culimadu yidhaaheen dawaatan daacuun imakaan in badan aan maqaleen xadثna yaحya بن yaحya qaala qarأtu calى maliki can mحamed بn المnkdir وabi الnadr mawlى cmar bn cubaydالlahi can camir bn sacd bn abi waqaasi can abihi abihi sacd anahu samicahu eg anahu waa caamir samica uu maqlay hu abaahu weeye aabihii oo sacda ayuu maqlay yسأل xaal uu weydiinaya sacd usaamaةa بna زaydi usaamaةa بnu zayd markaa camir بnu sacd xadiidka waxaa wada fadhiyey sacd بn abi waqaas iyo usaamaةa بnu zayd xibu rasuuli الlahi salى الlahu عalيه waslm ibnu xibe markaa sacd oo dee saxaabigaa kaba weynaaye ah rasuulka ilaahay uga mulaasamo badnaayo dadkii hore uu islaamaydaba ahaa ayaa dee haddana inkaa isagu saynu horeba usoo aragnay aqoonta badan cilmiga badan mulaasamada badan waxyaalo isaga kaba qarsoon baa ruuxu ka cilmi yari ogaadaabe ayaa usaamat bnu zayd buu weydiiyey u weydiinaya sacd baa weydiinaya oo wuxuu ku yidhi caamirna uula joogaa maadaa samicta maxaad maqashay min rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam fi daacuun rasuulka ilaahay maxaad kaba maqashay xagga daacuunka faqaala usaamatu usaama wuxuu yihi qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayh wasalam aلطaacuunu daacuunku rijsun waa cadaab aw cadaabun ursila la diray calىa bani israa'iila reer bani israa'iil baa iyagu dee cusyaankoodii iyo kufrigoodii iyo xumidoodii badnayd daraaddeed iyadoo lagu ciqaabayo ayaa lagu sii daayey aw calىa man kaana qablakum amase ciddii idinka idinka horreysay waa shakun adi waa dadkii inaga inaga horreeyey unbaa ciqaab ahaan loogu diray iyo cadaab ahaan faidaa samictu bihi haddii aad maqashaan biardi dhul aa ku maqashaan daacuunku inuu ka dilaacay falaa taqdamuu caleyhi ka jooga dhulkaa ha tegina oo ha gelina waidaa waqaca hadduu dhaco biardin dhul walxaal antum idinku bihaa fiiha baad waa bimacnaa fiiha aa dhexdeeda kuma sugantihiin oo ku jirtaan falaa takrujuu ha bixina firaaran carar minhu qarad kale haddaa u baxdaan waa nin marka horeba safrayey hawl kale lahaayo si kale u baxayay looma diidayo safarkii ee waa carar aad ka cararaysaan isaga oo isagoo de aad leedi waxaan baan ka baxsanaynaa taa ha uga bixina ee qaradkaada haddii loo baxo xadiisku taas ruuxii looma diidayo wa qaala abunadri abunadri baa wuxuu yihi aad imaam malik iyo abunadri baa xadiidka caamir ka wada wariyey lafdigaasi markaa lafdigii maalik buu noqonayaa abunadri isaga lafdigiisu muxuu ahaa laa yukrijukum laa yukrijkum yaanu idin saarin haddii aan idhaahnona laa yukrijukum idinma saarayo oo ilaa firaarun minhaa yaanu idin saarin weeye carar isaga ka cararaysa mooye wax kale bal xadiidku insha allahu tacaala duruq badan buu leeyahay oo aad bay xoogaaba weeye bal casharka isagaan ku gaabsan doonaa xadiidka duruqdiisu baan ku gaabsan doonaa lafdigan baan in yar ku yar joogsanaynaayo imaka lafdigii hore eeg falaa takrujuu ha bixina firaaran carar a cararaysaan daraaddeed minhu isagaa ka cararaysaan taa ha bixina halkana maxaa inooguba sugan oo lafdigan dhacay imaka waa lafdigan laa yukrijkum bal haddaan nahyi ka dhigno haddii aan nafyi ka dhignana macnuu waa macno nahyiye yaanu idin saarin ilaa firaarun minhu oo beledkiina yaanu idinka saarin carar a isaga ka cararaysaan mooye wax kale yaanu idinka saarin marka haddii a barkoodna halkan way nasbiyeen oo ama way labadaba waa lagu wariyay ilaa firaaran minhum calaa kuli xaalin labada riwaayoba ama labada siyoodba ishkaal baa ku sugan ishkaalka ku suganna waxa weeye dee wuxuu keenaya in maqsuudkii wuxuu ahaa ruuxu haddii aad adoo wadan kale uu ku dhaco wadankii hategina ka joog weeye waa ixtiyaad iyo ixtiraaz dee kolley ajashu waa halkeed qadarku waa halkee laakiin haddana ixtiyaadka iyo ixtiraaska waa lana amray haddii laakiin wadankii aad joogtay uu kuu dhaco bal adigoo isaga ka cararaya hawbi habixin lafdigana muxuu keenayaa macno ti ka duwan buu keenayaayo muxuu keenayaa eyey ha ka bixina dee carar aad ka cararaysa mooye wax kale hau bixina marka wixii loo baxayey ee badanaa waa carar laga cararayo isaga laakiin si kale hau bixina maqsuudkiina maaha dee wixii loo jeedayna maaha marka adigu halkan tay culimadu yidhaaheen waxa weeyaan sheekuna meel dambu safxad damba ayay tagtay aniga nuskadayda bal aan khulaasadoodii eegno barhkood baa ilaadan bay halkan zaa'ido ka dhigeen ama se riwaayaadka kaleba inoo cadaynayaan ana kuma wada sugnayn waa dee ilaadaan jirin san nuskada haba dhacdo san riwaayada haba dhacdo saxa maaha ina nuskada aan leena way dhacday waa riwaayadii abunadir baa san ahayd be laakiin riwaayaadkii kale se inooguma iman inaan zaa'ido kaba dhignayo inaan idhaahno meeshii dee riwaayaadkii kale uma raacina ilaadu inaanay jirinba oo la yidhaaho markaa laa yukrijkum iyaanu idin saarin firaaru minhu weye eeg carara isaga ka cararaysa yaana wadanka idinka saarin haddii wax kale a u baxaysaan taa laydinma diidana marka macnihii riwaayaadka kale inoo waafaqayaa bal waxaan leenahay ilaadan ishkaalkaasaa jira haddii sia laguba sugo ama firaarun ha la yidhaaho ama firaarun ha laba yidhaaho in haddii la yidhaho laa yukrijkum firaaranna waa la xaalaynaya de waxaala kawnikum faariin eh muhimku waxa weeyaan ilaadan baan ama iijaab kaba dhigayna ama zaa'ide ka dhigayna bal waxba qalad bayaynaan odhanin ruwaadda kaba dhacay waxa ay tahayna macnuhu haka bixina oo beledkiina haka bixinaya idinkoo ka cararaya bal xadiidka duruq baan sii raacinayaa si aynu waxyaalo u yartaa taabanoon xadiidka xadaثna cabdاللahi بn maslمة بn qacnab وqtaybaة بn سacيidi qaala akbarana الmgiiraة wanasabhu بn qacbi faqaala ibn cabdالرaحman alqurashiy bal sheeku kolley waa dee cibaaraad kala yar duwan is isticmaalay waxa ay tahay imaamkan alqacnabi cabdullahi bnu maslama iyo qutayba imaamkaasaa xadiidka wada wariyey labadooduba mugiiray ka wada wariyeen qutayba isagu markiisa muxuu yihi akbarana almugiiratu intaasuu ku gaabsaday laakiin muxuu yihi cabdullahi bnu maslamata bnu qacnab isagu muxuu yihi akbarana almugiiraة bnu cabdالرaحman اlqurashiy waana alxizaamiyu ninkan usoo arki jirnay weeye hore aynu usoo aragnay alxizaamiyu isagu markaa uu dhameeyey aabihii iyo nisbadiisii laakiin qutayba mugiira ku gaabsaday waana nin keliyowne can abi nadr can caamir bn sacd bn abi waqaasi can usamata bni zaydi qaala qaala rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam camir wuxuu ka maqlay usama walow aabihii uu su-aasha weydiiyey aabihii majliskiisiina la joogay wuxuu uhi adaacuunu daacunku aayat rijzi waa cadaab iyo ciqaab calaamadii maha waqti kastaba waa ciddii lagu diray ayuu dee cadaab uba ahaa ummadeennan laakiin muxuu yahay naxariis iyo shahaado uba yahay weeye taas haddii dad cusaad iyo xumaan iyo waxbadsaday ciqaabkii iyo rijzigii waa noqonayaaye laakiin ummaddan waayo dee muslim iyo bukhaariba waxay nooguba sugan ruuxa madcuunka inuu shahiid yahay shahaaduu noqonaya naxariis buu noqonaya fadli buu uba yahay bal dee axaadiis kala duwan bay taasi kuba timiyo ummaddan dee wuxuu u yahay bal ruuxi fadli iyo dee taasoo ruuxii kuba dhintayna shahiid buu noqon ruuxii beledkiisii fadhiyey isagoo saabiroo muxtasiba aan ka carin isagiina ajri shahiid buu yeelanayaabo taasoo ajri badan buu yeelanayaayo ummadda shahaado yar naxariis buu noqonaya taas iyada waa mid waa xagga laakiin daacunku muxuu yahay de kolley imaka daacunka waa tan shubankan dadka kuba yimaadee caamkaa aynu maqallo kuba nidhaahne laakiin kutubtii hore o dhan iyo dee luqadii ama kutubtii luqada ha noqoto shuraaxdii haba noqoto waxyaalo markay daacunka fasirayaan waxay kaba dhigaan kan alwaba un bay odhanayaan waa marad caama waxyaalaha dadka safmar ah xanuun dee meel ku dhacayo dad badan marayo taasoo kale wuxuu doona haba noqdo ama daacunkan ama keyrkeen keyrkii alwabaa baa la yidhaha waa xanuunka caamka ah ee dad badan gaadha taasoo kale alwabaa baa la yidhaha laakiin markay daacun noqotoo kale waxay inta badan kuma fasiraan iyagoo horta aragtu kuwii hore inooguma wada sugan inuu yahay wax qurux ama nabar ama wax dadka ka soo baxaya jasadkii oo ay leeyihin inta badan meelaha jiljilcsan saa caloosha inteeda hoose ama bal faraha mara kilinkilooyinka adigu waa jirka unbu wax kaba soo baxaya marka dambada taasi waxay keenaysaa waa wax xanuun nooc kale ahoo intuu bararo meeshii xanuun badan yeesho ayuu meeshiina intay madoobaatay hareerihiisa ama ay cawlaan noqoto ayaa matag iyo waxyaalaha raacayo dee horena waa looguma dhimanaya kolley imaam nawine raximah llahu tacaala markaynu muqadimadii soo haynay meel lafti ay soo gashay kolley qataada hadalkala daacunu jaarif taasi ay soo gashay ayuu waqtiyadii hore daacunadii dhacay daacunkai camwas baa ugu horreeyay saxaabo badan ay kuba dhinteen ee shaam kaba dhacay dikrigiisna waa inoo dambeeya insha allahu tacaala khaasatan cumar markuu shaam ka soo laabmay isagoo sii socday markii dacuunkaasi dhacay dacuunka camwas iyo intii ka dambeysoo kaa jaarif kaba mid ahaa iyo dawaacintii buu tiriyey dhacdhacday iyo dee barhkood waa boqolaal kun ayaamo yar ay kuba dhinteen magaalooyinkii islaamka ahaa ay kuba dhacdayba taasoo uu tiriye laakiin inta badan waxay taas khaasatan camwaskiisii waa runo ka soo baxaasuu ahaa waayo dee markaan akhbaartoodii eegno markaa ruuxyo finkiis ku arkayo waa garanaya markaas bal waxaana bala wax shabahayay kud ka geeragalo kale arrin saasuu ahaa waayo laftii xadiidna wuxuu kuba yimi oo xasan ba ahaa iyadoo la weydiiyey rasuulka ilaahay daacuunku muxuu yahayoo gudatun ka gudati lbaciir oo wax saasa oo ruuxa ka soo baxaya sida neefka geela waxaa galo ama kudkiisaasoo kale oo dee ahna meelaha maraaqda iyo taas laftigu su aha iyo taa kaba soo baxaya taas baa laftiga xadiidka yimi waana xadiidka sanadkiisu xasan ba yahay aymadan taasay kuma fasiraan bal waxaan leenahay laakiin isaguba waxa la socday markaa ruuxa wuxun kuma yimaado dee xanuunkaa badan iyo matag iyo khafaqaan qalbi iyo waxaa markaaba lagu dhimanaya markaaba way kuba dhimanayeen oo dad badan oo kala duwan oo dee aimo waaynoo saxaabadiiana way kuba dhinteen daacuunka camwaas kuwii ka dambeeyeyna kolkol bay dee kumayaal iyo kumayaal ay kuba dhimanayeen oo barhkood awqaada qaarkood dee cid jabac timaadoba laba waayey magaalooyinkii uu helay baryahaasi kuba yimi kan kalena laakiin dee imaka an naqaanaana waa kolle waa daacuunkaasun wataan arrin kalena way timi oo rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu aleyh xadiid dee kan ummaddeedna shahaado u sheegay inuu waksu acdaa'ikum min aljini yahayna taas waa dadkii colkiinaaye jinka ahayd waa wareenkooda iyo dacnintooda laftii xadiidna waa kuma yimi bal waxaan leenahay waa xanuunka haddee kasoo baxa laakiin xaaladiisaasi taas aanay noqonayn dhulaxyo ama wa ruuxa saafuurkaba soo baxay dee dhib badan buu leeyo kaa markaaba laguba dhimanayo ama dee kan kale caamko wabaa buu noqonayaa laakiin kolley waa xukun mida mala markay xaaladaasi ay dhacdo labadan arrimood ee xadiidka inooguba wada sugan waa taas xaafid xajarna kitaab buu leeyahay roon wax lagu magacaabo bedlumaacuun fii fadli daacuun waxaan filaya inuu madbacaysan yahay ma hayo waana roodo dee bal umuuraha daacuunka iyo waxyaalahaas uu ka hadlo bedlumaacuun fii fadli daacuun laakiin dee kolley akhbaarta soo aroorto o dhan iyo waxaas oo dhan ayuu dee bal masalan ku tatabuca waxyaalaha duruqda iyo umuurahoodii o dhan kolley uu ku tatabucay laakiin taa wax dhaafsan kama warrami kara kitaabka waxaan filayaane in la madbaceyona waan filayaabe bal taasi waa daacuunkii ama weli waxyaalo kale inoo dambeeya on si yar wadi doono oo muxuu yihi markaa rasuulka ilahi ina hada daacuna rijzon waxa weeye aayat rijzi ibtala allahu caza wajala bihi naasan ilaahay wuxuu ku imtixaanay dad min cibaadihi addoomihiisii kaba mid ahaa oo ciqaab ahaan ee faidaa samictum bihi haddaa ku maqashaan bilaad falaa tadkuluu calayha u gelina waidaa waqaca biardi dhul hadduu kuba dhacana walxaal antum biha kuba sugantiin falaa tafiruu minhu haka cararina hada xadiiu lqacnabiyi waa xadiidkii qacnabi wa qutaybata e wa xadiiu qutaybata naxwu xadiidka qutaybana waa kan oo kale un ee lafdigani waa kii qacnabi xadثna محamed بن cabd للh بن نmayri qal xadaثna abi qal xadaثna sufyaan wa hawri عan mحamed بn mnkdir عan camir بn sacd عan usamaةa qaala qaala rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم ina hada طaacuna rijزan waa cadaab iyo ciqaab sallida calىa man kaana qablakum dadkii idinka idinka horeeye lagu saliday aw calىa bani israaيil ama reer bani israaيil faida kaana bardi dhul hadduu kuba dhaco falaa takhrujuu minha dhulka haka bixina firaara minhu carar a ka cararaysaan daraaddeed oo dee gees kale dadkii xanuunsanaya celiye haddaanay uba hadhin waa taasi dhibtaasa kaba iman waxaana yidhaha kol haddii waxaan yimi dee jawiguba uu fasahadsany oo ruuxani kolle waxa laga yaabaaba waxaan keenaya inuu xambaarsan yahayba oo ay ugu birto bixidan uu baxay wixiina waa la tegey meel kale uu sii gaadhsiiyo ama dadkii dariiqyada ay ku wada googo-aan deenay wixii waa la socdaa waxa laga yaabaa fasaadkan caamka ahee yimi iyo wabahan caamkee yimi inuu isagana uu xambaarsan yahay oo ay mashaqadii safarka ugu biirtaba xanuunkii oo meelaha kuba helo dariiqyadaas iyo laguma dhinto arrin kaleo ictiqaadna culimmadu way sheegeen oo ah ruuxii badbaaday inuu yidhaaho dee haddaanan cararin anaba dhiman laha ajashiina waa taa go-an oo ictiqaadkiina xaggaa ugama yimi hadduu arko inuu kuba badbaaday cararkiisii uu ka cararay taas oo kale in bal maalan taas baaba dhici karta haddaba beled haddaa ku dhacdaan ama joogo uu kuba dhaco idinko joogo uu ku dhaco haka bixina idinkoo isaga un kaba cararaya waana taa islaamka kolley taas malaa ilaa beryo dhaweydunbay waxaan ay alxajar asixi yidhaahaan marka xanuun caamisaa yimaado karantiimahan la karantiimeeyo ee wax soo gelana loo diido wax ka baxana loo diido waxaan adduunyadu ay gaadhay waa dhawaad bala waa laga yaabaa qarni inaanay kaba badnayn ee islaamkuna waktigaas qabla alfin arbacin sana ayaa rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh arrintan sixada iyo caafimaadka kuba xidhan ayuu sheegay oo ah kii joogayna inaan u bixin kii dabadda ka joogayna in lagaba joojiyo oo ama aan usoo gelin beledka caynkaas haddii aan xataa cid kasoo ka joojinaysaa jirin isagoo aanu gelin tanna waa ixtiraaz iyo arrinkaasun iyo dee isdhowrin iyo bal markaa jaamilkaasi marka فإdا kاn بارda فlا تkرج mنha فراrا mن وإdا kاna بارda فlا تdkلha xadثnي محمد بن حاتم قال xadثnا محمد بن بكر قال أخبرnا بن جurayج قال أخبرnي cمر بن ديناr أن cاmر بن سعد أخبره أن رaجuلا ba sأل weydiiyey سعد بن أبي وقاص عن الطاacون فqال أسامة بن زaيد ba wuxuu yihi أنا أخبرka عnه isagaa cilmiga hye anaa kuu sheegaya qاl رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم هو طاacونku عdاaب أو رجس أرسله الله على طائفة من بني اسرائيل أو ناaس كانوا qبلكم inaga لakiن شhaadiya رحمu inoo yahay waa ruuxi صاaبرe محtaصiبe فإdا سمعتم به بأرض فلا تدkلوها عليه وإdا أرضda عليه على hذا الطاacون وإdا دخلها عليكم hadوu idin soo galan oo idinkoo بلد joogana فلا تkرجوا منها فرارا وxdثnا أبو ربيع سليمان بن داود وqتيبة بن سعيد قال xdثnا حماد وهو بن زaيد xا وxdثnا أبو بكر بن أبي شhيبة قال xdثnا سفيان بن عyynة كلاahma عن cمر بن ديناr بإسناaد بن جurayج نحوه ومعنaa labadan شheekh سفيان بن عyynة iyo waxa weeye me cمر بن ديناr imaka labadooduba waxay kaba wariyeen imaka سفيان بن عyynة iyo حماad بن زaيد cمر بن ديناr lakiin iبnu jurayجna waa inoo horeeyeyoo xadiidkiisii imakaan kaba soo baxnayo iبnu jurayجin waa camr بnu diran buu kaba warinaya kuwana way waafaqsan yihin weyo xadiidkii iبnu jurayج oo kale ayaa camar kaba wariyeen xadaثnي abu طاhir أحmed بن cmr وxrmlة بن yaحyى qال أخbarna بن wهb qال أخbarnii yuنuس عan بn شhهاb qال أخbarnii cmr بن سعد عن أsامة بن زaيد عan رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم أنه qاaل إن hda الوجع aw isaqma saqama xanuunkani rijsun waa adaab waa daacunkii cudiba bihi bacd اlumami qablakum uma baqiya bacdu fi lardi markii hore ciqaab ahaan buu u yimi laakiin dhulkii buu ku baaqi noqday oo lama kor yeelin adaab markii dadkii lagu cadaabayay dee la cadaabay lagu ciqaabay dabadi fayadhabu waa tegaya almarata mar wayaأti اlأkra haddana mar kaluu imanaya faman samica bihi biardin falaa yaqdamana calayhi yaanu u gelin waman waqaca biardin ruuxa uu ku dhaco dhul uu ku dhaco wahuwa alxaal waman waqaca biardi wahuwa biha isagoo kuba sugan dhulkaa ninka dee joogo weeyaan ee baaqi ku amadnegi ee ku falaa yukrijanahu lfiraaru minhu cararu ka cararaya yaanu dhulkaa ka saarin وxadثna abu kamil jaxdariy qal xadaثna cabdاlwaaxid yacni bn ziyaadi qal xadaثna macmar can الzuhriy biisnaadi yunusa naxو xadiiث waa isnaadkii yunus xadiidkiisii makaan kaba soo baxnay mid laba midab de waa macmarun markii horena yunus waa kii ay makaan kaba soo baxnay isnaadkiisuna waa ibnu shaab iyo intii ka dambeysay weli xadiidku waa kii hore un duruqdiisii laqda un baa inoo harsan kolley masaaisha qaarkood xaggan cararkan iyo ama geridan iyo bixidan iyo waxay kuba tacalluqsan iyo ma jiraan cid qowlkooda qabtay in laga bixi karo iyo waxyaalaha bal casharka ka dambeeya madaxiisa ayaan kaba dhigi doona insha allahu masaaisha caynkaasa culimadii dee lagu yaqaano cilmiga ninka cararay ma jira de markood bay noo soo naqliyeen magacyadoodii iyo waxyaalahaas bal insha allah habeenka kale ama casharkan ka kuxiga un ayaan masaaisha caynkaasa u yar dib dhigan doonaa kolley waxna sharaxa way kuba sugan yihiin waxadasana xadaثna mحamed بn msنى qal xadaثna بn abi cadiyi can shucbata can xabiibi xabiibku waa xabib bn abi haabit xadiidka inoo duruqda inoo dambeysana xabiib weeye duruqdiisii ama xadiidkiisa ayay noqonaysaa waxoogaa yar baa jiraya oo isbedelo ino xagga cidda xadiidka warinaysa aan kuba arki doono walow dee riwaayaadkii hore wixii noo sugnaa waxa sugan ay yihiin qaala kuna bilmadinati xabiib baa yihi madiinaanu joognay فبلغني وحay isoo gاaday أن الطاacuنa qad وaqaca بالكوفaةi inuu daacuن كuufa ku dhacay فqاaل لي cضا بن يasاaري ninkaa تaaبiciga wuxuu igu yihi reer mdينة iyo وغayr iyo cid kaloo la joogtay إن رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم qاaل إdا كنتa بأرض فوaqaca بها فlا تkرج منها وإdا بلغka hadduu ku soo gaadho أنه بأرض dhul inuu ku sugan yahay فlا تdkلha dhulka hgeli qaaل wuxuu yihi nimankan rasuulka ilaahay lama ay kulmin oo waa taabiciine saacadاye wuxuu yihi markaa xabiib qultu waxaan yidhi can madiyaad ka wariso xadiidka caynkaasa ayaa ka warinaysaa qaaluu waxay yidhaaheen can caamir bni sacdin yuxadiثu bihi caamir bni sacd isna waa taabicun ayaanu ka warinayo isagii xaalu kuba warramayu dadkii u sheegayay qaala xabiib baa wuxuu yihi isagu waa reer masr xabiib madiinuu markaa joogaa faataytuhu waan u imi caamir faqaaluu waxay yidhaheen dadkiisii markan gurigiisii imi haa'ibun waa maqan yahay qaala wuxuu yihi falaqitu waxaan la kulmay xabiib baa le waxaan la kulmay akhaahu ibraahim ibnu sacd ninkaa kale walaala aheen ibraahim ibnu sacd baan la kulmay fasa'altuhu xadiidkan baan weydiiyey faqaala wuxuu yihi isaguna wuu maqlay xadiidkeen shahidtu waxaan u joogay usaamata usaama waa usaamata bnu zayd ayaan xaadir ahaa goobjoog ahaa buu leeyahy yuxadisu xaalu warramaya sacdan oo qaala wuxuu yihi markaa usaama isagoo aabi sacad u warramaya samictu rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam yaquul ina hada اlwajaca rigsun aw cadaabun aw baطiyatu cadaabin cudliba bihi unaasu min qablikum faida kana bardi waantum biha falaa takhrujuu minha waida balagakum anahu bardi falaa tadkuluuha xadiidkii markaa caamir walaalkii ibraahimna waa la wariyey qaala xabiibun xabiib baa wuxuu yihi faqultu liibraahima waxaan ku idhi anta manaa anta adiga miyaa samicta maqlay usaamata yuxadisu xaalu warramaya sacdan wahuwa laa yunkir wlxaal huwa sacd laa yunkiru aanu taa ku qoonsan ku inkirahayne uu ka dhegaysanayo saa uga maqlay oo de uga dhegaysanayo qaala wuxuu nacam ha anaa maqlay isagoo sacd u warramayo sacadna aanu ku inkirin وxadaثna cubayd لlahi بn mعaadi qaala xadaثana abi qaala xadaثana shucbaة bhada اisnaad kayra anahu shucbe shucbe ayuu ka warinaya xabiib buu ka warinaya ogow xabiibna markii hore waxaa ka warinayay dee shucbeba lakiin ibnu abi cadi baa markaa hore shucbe ka wariyey imaka waa mucaadi ibnu mucaadi kayra anahu lam yadkur mucaadi riwaayadiisanuu shucbe kaba wariyey lam yadkur muu sheegin qisata cadaa ibni yasaar fii awal xadiidi xadiidku muu sheegaye ibraahim iyo qisadiisa وxadaثnah abubakr بn abi shaybata qaala xadaثna wakiicu can sufyaan wahawri can xabiibin markii hore shucbay ahayd imaka sufyaan ibn xabiib baa kaba warinay xabiib may sufyaan baa kaba warinaya hawri can ibraahim bni sacdin can sacd bni malikin wa sacd bn abi waqaas lakiin muxuu israaciyey wakhuzaymata bni haabitin wa usaamata bni zaydin ficlana xadiidku waa xadiid usaama xadiidka sacd sacd isagu waa sinadiisu ku maqlay lakiin riwaayaadka inoo dambeeya siaanay ku timi saddexaas saxaabibaa qaali waxay dhahan qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam waa bimacnaa xadiidi shucbata xadiidkii shucba ee hore un ayuu kiisa dambanaa ee mucaad ibni mucaade lakiin intan baa yar jirta ee kuwii hore uu kaga duwan yahay waxadaثna cثmaan ibn abi shaybata isxaaq ibn ibrahima kilaahuma can jariirin can اlacmashi can xabiibin xabiibku waa imaka markii hore shucbay ahayd haddana sufyaan bay ahayd imakana waa acmash can xabiibin can ibraahim bni sacd ibn abi waqaasi qaala kaana usaamaة bnu zaydi wasacdu jaarisayni yataxadaثaani way fadhiyeen waanay sheekaysanayeen faqaala ishkaalka halkan jiraana labadoodu inay wada yidhaaheen arrinkuna usaama yihi sacadna waa dee kan isagaba weydiinaya ama markii la weydiiyey usaama jawaabay faqaala qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam binaxwi xadiiثihim kolley halkan daahirku waxa inu idhaha binaxwi xadiiثihima waayo sufyaan iyo shucbun baa inoo horeeyey imakana waa acmash acmash wuxuu wariyey labadan inay hore xadiidkoodii ay xabiib ka wariyeen mid laba mida laakiin marar badan sian kusoo celcelinay labadaba jamac waa lagu idlaaqayo fama fawqahuma jamaca waxba halkan kama dhigayna khalad ama khada gale iyo tasxiif kama dhigayna iyada tan waxadaثanii wahb bn baqiyata qaala akhbarana khaalidun yacni طaxaana can shaybaniyi can xabiibin maanta nin kale ka warinaya xabiib waa shaybani abu isxaaq can xabiib bn abi haabitin iminku baa magaciisi laynoo taamiyeel can ibraahim bni sacd bni malikin can abihi imaka usaama meeshii uu ka baxay riwaayadii shaybani sacd ibni malik baa warinaya lakiin waxaan ognahay inuu riwaayada usaama waasidadii kuba warinaye waa riwaayaadkan dambe inaha kuba yar sugan kolley kuwii ka caddaaya inooga sariixsanaa un baan ku xambaaraynaa sacd wuxuu wariyey biwasilati usaam xadiidka kuba wariyey wey can الnabiyi salى الlahu عalيه waslm binaxwi xadiiث imika waa sax waayo acmash iyo shucbe iyo sufyaan baa horeeyey waa xadiidkoodii mid laba mid ah allah subxaana wataعala alى alam subxaanaka allahuma bxamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfirka atub ilayk allahuma sina